wallahi fadliga alle ka tuuri milo dallooshi walaa iskaga gadadayan iyo dad bulshada badan rayidka roogin milciidan roogi mahayna mama lakagemin markii kabacdinaad dada kad dhaawacmay lama lang oo kale dhaawacsho walaago colosiya inta kalena dhaawac fududo ciidamada booliiska baseedi atira koobi ada lix qofa ka dhaawacantay wal hata dhimashada ma jira
bamka lagami khasaaraha dhaawaca usujeesidii dadgalante lahan ka dhiki oo la la tuhmahay jarte
maya dadkii baxsadeen booliiska markii uska baxi ciidamada daraawiistana habehe markun way la tilmaamay lamalan markun lamadiina hata walka daba jir laakiinse wal hata galan laha ka dhiki ilaa iyo hadda ma jir mudana guddoomiye meele qaraxa usu ku dhii meel nooceew haddii ada faahfaahin oo siida
magaalada bartamisha albarakaad milindow waayahay maamulka degmada oo ada ata guddoomiyihii degmada deertay meele qaraxa ku dhii markii ada seetina ma hindhooga arageen
wallahi diida arag ka hortaano la qaadi digdiga aragni markuu bani idoo seeni dadkii dhaawaca ku dhaawacmiyaha fiirini ada dadka dhaawacasho ilaa shan qof ada dhaawacasho fududaay hal qofna dhaawacashee walaago dhabarka iyo jiiro iyo walakadaderi markumada war hata dhimashee ma jara weliba sheegtay intii dhaawaca qaar useiko culus degmada buurha kabana cisbitaal oo dhaawacyadaas lalatacalo makiyaala marka maamulku maynku qorshaysan dhaawacyadan qaraxan usa jeysidi
ma insha allahu wali lala tacaalo karo oo degmada la tacaalo korta degmada dado nersis faylaga roogan haddii la tacaalo waayamna ini bay dhawahan gudmayna waa kawa bari laakiinse hadda wali joojinayi walaagasayta wala suubiya xaalada guud ee degmada buurha kaba oga hadda sidow
boqolka deginta wal hata dhiblama jir intii bobkaas dhii kabacd wal hata rasaasnada badanna hata walba makadhiina ada wal yara rasaas lagami ciidamada booliiska markiisa wal hata haweeraray oo difaacayna ma jira habad habad oo yoolbaar elay oo wal jira layaaytii dadkina waana